waa mahadsan tahay maamulka sida ad ogtahay waddooyinkan wuxuu ku howlanaa sidii loo dhamaystiri lahaa soo xolidda xubnaha baarlamanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya marka hadda howlihii si rasmi loo gudagalay oo waxay soo dhameeyeen la tashigii iyo qaabkii iyo sidii ay wax noqon lahaayeen maantana waxaa qada u sameeyay odayaasha ku howlan arrintaas madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan waxaana lagu qulamay maalinka sabtiga ah in odayaasha loo qayayn doono foomkii ay kusoo qori lahaayeen magacyada edkii ka mid noqon lahaa aana xildhibaanada cusub noqon lahaa marka hawshaasaa lagu ballamay saa og tahay madaxweynaha waxa uu yimid maalintii talaadadii soo noqoshadiisaana safaro dibadda iyo ka yimid iyo degmada afgooye uu howlo ka soo waday marka wuxuu u sheegayay in ujeedka ugu yimid hadda ay tahay sidii loo dadejin lahaa in baarlamaanka la dhamaystiro odayaasha maadaama ay haysteen muddo ku dhow sagaal bilood ay ku mashquulsanaayeen iyagana waxay ballan qaadeen maanta inay wax walba diyaarka yihiin ayna sugayaan keliya waktiga la yidhaahdo soo qora magacyada xubnaha baarlamaanka ka mid noqonaya wararkaas waa ognahay in xildhibaano dowladda federaalka ka tirsan ay muddooyinkan ku noqnoqonayeen ceelberde iyagoo leh cabashaa ka jirta meesha laakiin waxay ku qurux badnaan lahayd sida nidaamku yahay xildhibaanada maadaama ay yihiin xildhibaano qaran inay faydhaba yimaadaan gobashii baarlamanka lagu dhisaay odayaasha joogeen ay yimaadaan ay arkaan oo ay markaa ka firiyaan in ay joogaan kii loo reero alberdaa oo dhaqameedyada ku jiray iyo inaysan ku jirin markaa kadib ay baydhabo wixii cabasha ay ka sheegtaan maadaama gobasha ay baydhabo fidsan tahay xarunta maamulkana hadda si kumeel gaara baydhabo ay u tahay madaxdin ay ku taalo marka aniga waxaan kula sarin lahaa inay cabashada ay meeshaas ka samaynayaan ay joojiyaan oo ay yimaadaan baydhabo madaxweynihii baa jooga wasiiradii baa jooga marka ninkii cabanayo dee inuu yimaado horta wax meesha uu ka cabanayo uu arko saasay ku qurux badnaan lahayd laakiin iyaguna maysan samayno elberday tageen dhowr jeerna arrimahaas waa ka hadalnay markaan hadda weli waktigii cabashada iyo lama gaarin baarlamaanka markuu hawshiisii la bilaabo shaqada markay soconayso markaasaa qofku caban karaa uu dhihi karaa waxbaa iga maqan dhabo waxaa ku sugan caawa xildhibaan ugaasna ah oo baarlamanka federaalka ku jira oo odaya xildhibaankaasna waxa uu kasoo jeedaa deegaanka ceelberde meesha ayuu ku dhashay aabihii meesha ayuu kasoo jeedaa xildhibaanada halkaa tegay oo leh dadka deegaankaas way ku dulman yihiin ayuu kamid yahay waana xildhibaan baarlamaanka federaalka ku jira marka waxaa kaloo jooga ugaasiyo iyo nabadoono deegaanka kasoo jeeda marka dee annaga waxaa layaab nagu noqotay in xildhibaano ay iska tagaan ceelberde oo haddana ay ka hadlaan iyagoo baydhaba imaan kara oo arki kara xaqiiqda iyo waxa meesha ka jira marka waana soo dhaweyneynaa xildhibaano hadda waxaa jooga baydhabo ku dhawaad ilaa shan iyo toban xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ka tirsan kuwo kale berita imaanayaan kuwo kale waxay imaan doonaan talaadada axadda way imaanayaan kulli xildhibaanada deegaanka saddexda gobol kasoo jeeda ee ku jira baarlamaanka federaalka madaxweynaha ayaa casuumay inay ka qayb qaataan dhismaha marka xildhibaanadanna dabcan haddii deegaanka ay yihiin mar hore baydhabo imaan lahayn laakiin dadka deegaanka waxay noo sheegeen xildhibaanada meesha ka hadlaya inaysanba deegaanka u dhalan oo ay rabaan mushkilad iyo dhibaato dadka deegaanka inay ka abuuraan oo ay ka yimaadeen dalalka deriska iyo iyo deegaano kale oo aan aankaas ku lahayn xildhibaan ka hadlaya mid kuhoshi elberdi ma jirin maanta annaga xildhibaan qaran inaan soo qabano xirno suurtagal maaha sharcigana ma qoraayo xildhibaanka xasaanad buu leeyahay ixtiraam buu leeyahay sharaf buu leeyahay meel kasta uu joogana aragtidiisa iyo fakarkiisa wuu cabiri karaa wuu ka hadli karaa laakiin annaga waxaan jeclaan lahayn inta ay ceelberdi ku noqnoqonayaan ceelberdi baydhabaa laga xukumaa hadda oo koonfur galbeed waxa ay ka cabanayaan gobashii fidsan tahay oo baarlamaankii ay u qaybsanaya oo adduunyadii oo dhan isugu imaanaysaa oo igad xafiiskeedu ka furan yahay inay da yimaadaan meesha oo ay wixii cabashaa meesha ay keenaan laakiin ceelberde haddii lagu laalaabto oo laga hadlo de waxaan u aragnaa siyaasad kale iyo arrimo kale inay arrintaas ka dambayso marka annaga cid kasta oo cabanaysa maxaa u cabanaysaan ma dhahayna laakiin waa inay yimaadaan meesha ay wax ka socdaan oo wax lagu kala qaybsanayo oo baarlamaankii odayaashii fadhiyaan de annaga waxaan leenahay dadka degan saddexda gobol waa dad la yaqaano muxuu ahaa dad cusub oo hadda kusoo biirayana ma jiraan horeyna madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday cid kasta oo deegaankan degan oo tuulo ku leh in xaqeeda ay heli doonto laakiin cid aan deegaanka shaqo ku lahayn oo inta idaacadaha ka hadasha isleh armaa se kursi laydiin sameeyaana suurtagal maaha marka arrinta muhiimka waan u sheegayna shacabka soomaaliyeed waxay tahay xildhibaanadan ayl muddo jooga waa xildhibaano qaran waa ixtiraamaynaa laakiin waa inay xisaabta ku darsadaa dadka ay leeyihiin waa lagu xadgudbay qabaa'ilo kala duwan ayaa degan gobolka bokool ilaa sideed qabiil baa degan qabiil keliya oo laba wasiir hadda ku leh dowladda federaalka soomaali ee dowladda koonfur galbeed ma jiro ilaa aan ka ahayn qabiilka ay leeyihiin hadda ceel berdaa lagu dulmahayaa marka taas waxay ku tusinaysaa qabaailadii kale ee deegaanka joogay inay aada u jecel yihiin sulaweynta dadka meesha degan ee ku nool waa qabiilka keliya ee laba wasiir ku leh dowladeena hadda ee koonfur galbeed taasna anaga wax uma aragno dhibaataa laakiin waxaan u aragnaa dadkii deegaanka degaana inay isjacayl iyo horumar iyo wanaag iyo istexgelin ku abuurayso marka xildhibaanada waxaan leenahay dadkooda hashooda u tureen xildhibaano qaran waaye marka ayaysan ka shaqaynin fidno iyo mushkilada dadka deegaanka ka hortimaada